waxaan la socdaa madaxweynaha wafdigiisa kamid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa booqasho rasmia ku jooga wadanka etoobiya si aada u hersaraysa ayaa loo soo dhaweeyey maanta wadahadalna wuxuu la galay ra-isul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed kadibna waxyaalahay ka wada hadleen waxaa kamid a xiriirka labada wadan xagga amniga iskaashiga ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo dhinac walba waxyaalaha kale ka wada hadleen waxaa kamid a amniga mantiqada uu kamid tahay muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya markay madaxweynaha ra-isul wasaaraha wada hadleen waxaa isla soo qaaday maadaama madaxweyne uhuru maalidweyn halkan yimid sidii lagu soo dabaali lahaa ama afgarad loo keeni lahaa madaxweyne farmaajo wuxuu aada u caddeeyey mowqifka dowladda soomaaliya oo ah in kaiska maxkamadda horyaala oo xagga sharciga uu sidiisa u socdo oo u yahay amataabtaan oo maxkamadda hor ooli doono wixii kale oo ku saabsan xagga siyaasadda diblomaasiyadda daris wanaagga xiriirka labada wadan soomaaliya iyo kenyana lagu xallin kara wadahadal oo soomaaliya mar walba ay diyaar u tahay in nabad lagu wada noolaado sidaas darteed ra-isul wasaaraha wuxuu soo jeediyey in ay aan nairobi wada tagno waxaana ku wajahanna hadda nairobi marka hadda yaa nairobi ku wajahan marka aad faahfaahin ka bixiso ra-isul wasaaraha etoobiya idinla socda sidoo kale ra-iisul etoobiya nala socda madaxweynaha farmaajona waa nala socdaa hadda nairobi aan ku wajahanaya caawa insha allah etoobiya door ayay ka ciyaaraysaa in ay dhexdhexaadiso soomaaliya iyo kenya ha dooray ka ciyaaraysaa waa sax waxyaabaha marka arrintan kenya iyo soomaaliya murankooda dhaliya waxay ahayd arrinta badda oo soomaaliyana ay mar hore kenya dacweysay oo arrintu waxay taallaa dhinaca maxkamadda caalamiga ahi ee i c j waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin
sidaan kuu sheegay mowqifkiisa waa cad yahay waana mowqifka dowladda soomaaliya oo ah in kiiska maxkamadda hor yaallo uu maxkamadda hor yaallo oo la sugaayo go-aanka maxkamadda inay gaarto maadaama waagii dowladdii ka horeysay dowladdan ay kiiska maxkamadda geysay markii lagu xallin waayey siyaasad iyo wadahadal sidaas darteed annaga dowladda soomaaliya waxay mas-uul ka tahay qarannimada iyo madax banaanida iyo inay difaaca territoriga waddanka madaxweynahana mowqifkiisa waa mowqifka dowladda soomaaliya oo ah wixii kale oo lagu xallin kara daris wanaagga iyo nabadgelyada iyo waa lagu xallin karaa wadahadal iyo sida lagu soo dabaan laha sida laisu fahmi lahaa iyo soo dhawaansho waa la samayn karaa laakiin kiiska maxkamadda horyaalla maxkamadda horyaalla kaas noqosho ma waxyaabaha kenya ay ku doodayeen waxaa ka mid ah in soomaaliya iyo kenya ay wada hadlaan oo arrintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad soomaaliya ay ku dacweysay kenya marka wadahadallada ma loo fasirin karayaa in ay qeyb ka tahay shuruudihii kenya ay soo bandhigtay ahaa inaad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wada hadashaan maya looma fasiran karo waana waxaa keenaya in isfaham inuu yimaado oo dowladda etoobiya iyo hadda imlooda ku tahay ra-isul wasaare abiy axmed uu keenayo si uu isu tuso labada madaxweyne sidaad og tahayba shaqaaqadan waxaa bilaabday kenya soomaaliya ma bilaabin dowladda kenya ayay ahayd waxaa u yeeratay safiirkeeda safiirkeenana sari ku noqo waddankaadii soomaaliyana marnaba haba yaraatee hadal xanaf leh ama wax dhibaato leh ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin laakiin soomaaliya waxay u taagan tahay oo difaacaysaa mowqifkeeda waa mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah kiiska maxkamadda horyaalla maxkamadda horyaalla wixii kaloo kasoo harana si sax oo wadahadal iyo diblomaasiyada waa lagu xallin karaa markastana anaka diyaaraan nahay nabad in lagu noolaado mantiqadana soomaaliya waa waxa ugu muhiimsan ay taageerayso kulley hadda nairobi aad kusii wajahantihiin wadahadallada ugu soo horreeya goormay dhici doonaan beriso wixii insha allah ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taallo kenyana ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno meel dhexe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa horta mowqifka madaxweynaha waa kuwa cadeeya mowqifka dowladda soomaaliya waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda go-aankaasna maxkamadda iska leh soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlayso waa wixii daris wanaagga iyo isu socodka dalka soomaalida iyo kenya xiriirka diblomaasiyadda waxyaalahaasoo dhan waa diyaarna anagina ka hadalno ra-isul wasaaraha etoobiya oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta soomaaliya iyo kenya isaga sidee arrinta ula muuqata uu doonaya in lagu dhammeeyo arrinta markaad maanta la hadasheen soomaaliya marnaba kama xeshoonayso dibna uma dhiganayso si nabad loo helo sa nabadda loo helona waa in la wada hadlo wada hadalkana waa wada hadal diblomaasiyadii siyaasad ay ku salaysan tahay ra-isul wasaaraha etoobiyana waa dowlad aan walaalinahay aan darisnahay oo xiriir fiican soomaaliya iyo kenya labadaba isu soo dhawaashi iyo istusud iyo intaba wuu ka shaqayn karaa waana waxa